kaga tegaynaa nooli kulantay idan alleh
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay ayaan maxamed oo inoo soo diyaarisay inana socodsiinaysay barnaamijka udubdhexaad oo ka hadlayo sida ay inoo sheegtay doorka haweenka haddii eebaha awoodda layihahdo hamoogaanina toddobaadka dambe ayuu bilaaban doonaa barnaamijkaasi ayaan ayaa noo soo diyaarinayso islamarkaana halkan ka jeedinayso weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo baraheena bulshada dhammaan facebook youtube tiktok iyo instagram intaba qadar xayeysiisa ayaanu aadaynaa
Renaissance Coffee is open at SFU. Parminder and his team have been serving the SFU community with great coffee for more than 20 years. If you're looking for a wholesome meal, delectable desserts, or something to warm yourself and lift your spirits, Renaissance Cafe is the place to be, featuring fair trade espresso beverages and brewed coffee. Renaissance Coffee is open Monday to Friday from 7 a.m. to 3 p.m. Well, how do you get up and go?
waa su-aal meesha ku jirto sidee ayaad u toosaysaa uun u aadaysaa kafeegaas yaan la moogaanin qatarka xayeysiinta dhegeystayaal halka aad kala socoteen waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a baraheena bulshada youtube tiktok facebook iyo instagram haddii eebaha awoodda la yidhahdana toddobaadka dambe waxaan rajaynaynaa inuu nagu soo kordho boggeena internetka ee madasha furan com haatanna dhegeystayaal waxaanugu soo maqan barnaamijkeenii afka hooye ka baran raadiyaha waxaa inoo soo diyaarinayo inoo soo diyaariyey halkaana inagala socodsiinayo xasan carab ee dhegeysi habboon aad baad u mahadsantahay jaamac farasdhe aad iyo aad buu mahadsan yahay ninkaas wuxuu ahaa jaamac faraslo xagga farsamada iyo isku xidhiidhinta inoo wada barnaamijkeena madasha furan waxaan u diyaar garoobaynaa barnaamijkeenii afka hooyo ka bara raadiyooga barnaamijkan afka baro raadiyooga waxaa weeye aan ugu talagalnay da'yarta qurbad joogta ah ay nasiibka u helin inay wax ku bartaan afkooda hooyo markaanu aderisnay aanu aragnay soomaali badan oo ku nool qurbaha oo ay ku adag tahayba afkii hooyo inay ku hadlaan iyo iska badaaba qoraalkii haddaba bilowga barashada xarfaha afka hooyo ayaan maanta ku bilaabaynaa xarfaha afka hooyo waxay ka kooban yihiin shibane iyo shaqal shibanaha tiradiisu waxa ay gaadhaysaa koob iyo labaatan shaqalkuna waa shan sida caadigaa wadarta guud waxay noqonaysaa lix iyo labaatan xaraf shaqalku waa mid gaaban sida a e i o u shaqalka dheerna waa a e i o iyadoo qolo walba ama dal walba uu afkiisa uu leeyahay xarfo ama shaqaladaasoo kale afkooya waxa kale oo uu leeyahay sida afafka kale calaamadaha loo adeegsado qoraalada sida joogsiga hakadka hamsaha calaamatu su-aalka calaamatulcajiibka iyo qaws ama baraakat kolba sidaad u taqaanaan iyo marka aad baargaraaf qoraysid ama aad sii socoto weedhaha aad qoraysid inaad xariijin weedha hor dhigtid si akhristuhu u arko in ay weedhaasi sii socoto haddaba aynu u tagno maanta xarfaha aynu baran doonno barashada afka hooye waxaynu ka bilaabaynaa ba xarafka ba dhegeyste waxaad isku daydaa xarafka ba inaad u heshid wax aad jumlad ama aad kaga dhigtid weedh weedhaasoo noqonaysaa tusaale ahaan aan idiin siin karo masalan ba xarafka ay ka bilaabanto ugu horeysa bad baynuu soo qaadan karnaa bad ama waxaynu soo qaadan karnaa buur bad waxay ka kooban tahay waa ba a oo shaqala iyo da oo shibana ah waa saddex xaraf bad waxaa kaloo inoo raacaya buur haddaynu tusaale u soo qaadanno buur waxa ay ka kooban tahay ba u u iyo ra waa laba shaqal iyo laba shibane xarafka kale aynu isku dayi karno waxa uu noqonayaa beer beer markaad eegtid waxay ka kooban tahay afar xaraf afartaa xaraf mid waa laba shibane iyo laba shaqal xarafka ugu horeeyo baa iyo labada shaqal oo ah e oo shaqalkii dheeraaya iyo ra oo soo xidhaysa Een, haddaan kaga gudubno intaa ba bal dhegaysta waxaad isku daydaa inaad adiguna laylahaan u samaysid ama shaqo qari u qaadatid bal inaad adoo xarafka ba isticmaalaya aad weerh ka dhigtid oo kelmada buuxa nooguna soo qor een, een, commentiga insha allah aad naga bixin doonto si aan laylahaan u aragno inaad xarafkii saxday iyo in kale Een, xarafka ba ku xiga ee shibanaha ah een, afkeenna hooyo waxa weeyaan ta haddaynu ta jumlad ka dhigno ama weer ka dhigno ah, tusaale ahaan usoo qaato taalo taalo waa kelmad af soomaaliya waa waxyaabaha taariikhda lagu xusuusto kale waxay ka bilaabmaysaa ta oo xeen- een shaqa eh, shibana ah iyo a oo ah shaqalka dheer iyo la iyo o oo shaqala marka waxay noqonaysaa inay taalo ka timid laba xaraf oo shibana iyo saddex xaraf oo shaqal Een, taana aynu halkaa kaga gudubno haddaan sii soconno ee, taada aynu haddana e, gelinno kelmad kale ama julmad kale ka samayno ama wada weer kale aan u soo qaato tusaale ahaan tuulo tuulo markaan soo qaato tuulo waxay ka koobmaysaa ta iyo uu oo shaqal dheera iyo la iyo o waa sidii horeo kaleo waa saddex shibane iyo waa saddex shaqal iyo laba shibane waa tuulo Aan haddana sii socdo waxaan u tegayaa kelmad ama een, weer kale oo la mida oo ka bilaabmaysa ta aanu soo qaato tufaax tufaax markaan akhrino wuxuu ka bilaabmayaa ta iyo u iyo fa iyo a oo shaqalka dheera iyo xa marka waxay noqonaysaa tufaax marka halkaas ayaynu iskalaan baaqaadi doonaa si soconno aynu tagna xarafka ja xarafka ja waa xarafka saddexaad ee shibanaha marka uu bilaabmayo afkeenna hooyo waa xarafka saddexaad ja haddaynu eh, kelmad ka dhigno ama ka dhigno weedh waxay noqonaysaa aan sooba qaato tusaale ahaan janno janno waxaa ugu horeysa waa xarafka ja waxaa ku xigta shibane ee shaqal oo ah a iyo shibane oo na iyo o oo ah shaqal waxay noqonaysaa janno Een, haddana aan isku dayo inaan ja kelmad kale ama weer kale ka sameeyo bal kama waran haddaan ka dhigo jimicsi jimicsi wuxuu noqonayaa waa ja iyo i iyo ma iyo i iyo sa iyo i Ee, een, i ca sa iyo i jimicsi ayay noqonaysaa Een, haddaan taa ka tago oon haddana tukala isku dayo waxay noqonaysaa bal ka soo qaad jimce jimce maalin walba waynu xasuusanaa oo dee salaaddii jimcaha la tukanaya jimce muxuu ka kooban yahay waa ja i ma ca iyo e waa jimce aynu sii soconno tallaabada kale ku xigtaa waxaa weeye hadda waxaynu barannay ba waxaynu barannay ta waxaynu barannay ja inagoo gelinayna een, weedho oo ka dhigayna ee, jumlad Een, insha allah biidmillahi kariim waanu usii gudbi doonaa inagoo een, wadar dhan ka samayn doona biidmillaah wakhtiyada soo socda haddii alla idmaayo xarafka ku xiga ja ee afka hooyo waa xa xa waa maxay xa haddaynu u tagno aynu ka samayno weer kale xaafad xaafad cidi walba way garanaysaa Ee, dhegaysta bal waxaad isku daydaa adigu xa adoo gurigaaga jooga qalin iyo buuga intaad qaadatid inaad xarafka xa ka samaysid ee weedh sidaan haddan uga sameeyo kale xaafad xaafad waxay ka kooban tahay xa iyo shaqal dheer oo aa ah iyo fa iyo a iyo da waa xaafad aan kasii gudbo haddana isku dayo kelmad kale inaan geliyo Ah, kelmadan aan hadda halkan ku helay waa kelmad aad u cajiiba dadkuna ay wada jecel yihiin talo maxay tahay waxay tahay xalwad xalwad marka kusoo dhacda maskaxdaada waxaad dareemaysaa inaad wax macaan cunaysid afkeena hooyana saasoo kale u macaan yahay marka aad baranaysid xalwad waxay ka kooban tahay xa iyo a iyo la iyo wa iyo a iyo da waa xalwad aan ka sii socdo haddana aan isku dayo kelmad kale inaan ka dhigo xarafka xa aan raaciyo waxaan ii soo baxday oon isku dayay inaan helo xariir xariir qof walba uu garanayaa xariir waxa ay ka samaysan tahay eh, qofkaasi waa dun xariira eh, gabadhaasi waa gabadh xariira oo waxyaabo fara badan dharkaasi waa xariir Ka haddaan xariir idiin sheega markaa macnaheedu kaa yahay xa iyo a iyo ra iyo shaqalka dheero ii ah iyo ya iyo ra kale waa xariir Een, sii tallaabsada haddana iyadoo ay soo gebageba tahayba een, maanta afartii een, in- intii aan idinku talagalay wuxuu barnaamijku qaadanayaa maanta inta ay noqonayso anoo ka bilaabay xarafka ba gaadhina doono xarafka ra haddii allah awoodda la ogolaado waxaan u gudbayaa xarafka kha kha waxa ay ka kooban tahay af soomaaliga waa ka iyo ha laysku daray ka iyo ha markii laysku daray ayaa guddidii af soomaaliga qortaa ay u qaateen inay kha u akhriyaan waana arrin wanaagsan bay ahayd hadda bal kha aynu ka dhigno een, wadar ama kelmad khasnad baan soo qaatay khasnad maxay ka kooban tahay waa kha a iyo sa na iyo da waa khasnad tan kalaa ka sii daran waxaan u malaynayaa dad badan oo habeenkii markay hurdaan ah, qofka qolka la jiifa uu kaco talo waxaasuu ku kaco waa maxay waa khuuro khuuraan soo qaatay kha iyo uu oo shaqalkii dheera iyo ra oo o waa khuuro khuuro qof walba uu yaqaanaa Een, t- aan ka sii socdo kelmadda saddexaad een soo qaadanayo ama weedha saddexaad een kha kusoo khatimi doono insha allah waa khad khadku waa khadkii looxa lagu qori jiray ee, wakhtigii aynu joognay berisamaadkii mala hadda khad bay ciidamo taqaanaan u malaynayaa oo qalinubaa ma xitaa macallimiinta iyo ay ku qoraan waa kha iyo a iyo da Aan- waxaa ku xiga oon u gudbaynaa xarafka da da talow maxaynu nidhahnaa da bal aan soo qaadana waa xayawaan baan soo qaatay hadda xayawaankaasi muxuu yahay waa daayeer daayeerka cid walba way taqaanaa meel walbana wuu joogaa waxa weeyaan daayeer wuxuu ka kooban yahay da iyo a oo shaqalka dheera iyo ya iyo e oo shaqalka dheera ra baana soo xidhay daayeer buu noqday okay tan kalena aan sad- labaad u gudbo oo bal aan isku dayo waa wax maalin walba gurigiina yaalla oo waxna lagu karsado waa maxay waxaasi waa digsi digsi maxay tahay digsi waxay ka samaysan tahay eh, wax bira oo raashinka lagu karsado Een, digsi markaan idiin we- weereeyo waxay noqonaysaa da i ga sa i waa digsi taasina waxay noqonaysaa kelmaddii ama weedhii saddexaad kelmadda saddexaad ee aan da ku soo xidhaya waxay tahay dallad dallad qof walba uu yaqaanaa roobkaad u isticmaashaa markaad baxaysid hadda shalay iyo daraadoo kale roob baa nugu da'ayo dalladaanu sidanay dallad waxay noqonaysaa da a halkan waxaan ku soo gabagabaynaynaa xarafkii da waxaana ku soo xidhayaa kelmadda dallad waa da a la a da Ah, khiyaarta hawada naga dhegeysanaysa waxaan idin rajaynayaa inaanu ku kulmi doono afka baro afka hooyo ka baro madasha furan iyo insha allah toddobaadka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaat waa saaxiibkay iyo anigoo idin leh jaamaca farasloo farsamada inoo haya habeen wanaagsan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay eh, xasan carab iyo barnaamijkii afka hooye ka bara raadiyaha halka aad kala socoteen waa madasha furan oo aad ka dhagaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo baraheena bulshada sida youtube facebook tiktok iyo instagram dirkaba dhegeystayaal haddii eebaha awoodda la yidhaahdo weli waxaanu ku jirnaa barnaamijyadeenii eh, fiidnimo ee madasha furan b c
daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij saddex Mike, qaybood ka Mike.
kooban kusoo dhawaada barnaamij sa- xayeysiinta ogeysiiska ama
aa ogeysiis
kusoo dhawaada barnaamij ogeysiisa oo ka kooban saddex qaybood qaybta koowaad waa muxaadaro maanta ka bixi doonta masjidka imaam santar ee magaalada suuri ee gobolka british columbia ee dalka canada halka barnaamijkeena labaad ee ogeysiiskana uu yahay barnaamijka xorriyadda soomaalida iyo Canada oo ah maalmo isku mid ah laga xuso sanad kasta dalka Canada. Barnaamijka cimilada oo xumaatay darteed waxaa dib loogu dhigay shanta bisha shanaad sanadka laba kun iyo lix iyo labaatanka waa maalinta axadda. Barnaamijkeena saddexaad ee ogeysiiska ah dhegeystayaal waxa uu noqonayaa maanta barnaamijka lagu qabto Imam Center ee masaajidka Soomaalida oo la yiraahdo ka dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. kaas oo qeybtiisa labaad sagaal iyo labaatanka bisha agosto lagu qaban doono isla imaamu santar oo ah masaajidka soomaalida
waaya dhegeystayaal eh, ogeysiiska waxaad kala socoteen waa madasha furan haatanna waa hees dabacsan samatar iyo allaha u naxariistee sahra axmed jaamac iyo heestii cosab dhegeysi haboon
أصبي بالبدلة لغنود كتيري عصروا ضرورو أحيد قبتيو أرحل يا حريدي لغنود كتيري عصروا ضرورو أحيد قبتيو أرحل يا حريدي midabkaagan ciidkee caashaqaa u sahna midabkaagan ciidkee caashaqaa u sahna niyadaydi cugatay wacalmaday wacalmadaynu tahay midabkaagan ciidkee caashaqaa u sahna midabkaagan ciidkee caashaqaa u sahna niyadaydi cugatay wacalmaday wacalmadaynu tahay
Yeah.
xidhan adeecaddeena c j s f hireerka f m ta nine zero dhibic hal ama baraheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan miidya sooyaal waa barnaamij sida aad magiciisaba ka fahmi kartaan in daawadayaal aanu ku eegayno wakhtiyadii tegey iyo waxyaabihii iyo dhacdooyinkii lasoo maray oo mudan in dib loo jaleeco dhammaan waayihii lasoo maray kuwa dhow iyo kal horeba waxa ay leeyihiin dhacdooyin muhiima oo mudan in laga sheekeeyo bulshadana ay ogaato si looga faa'iido digniin iyo kudayashana looga helo waa halka ay soomaalidu ka tidhaahdo tagtada nimaan ogeyn timaatada ma dhaxlo sidaa daraaddeed maadaama warbaahintu ay u adeegto bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool dalka kanada sooyaal waxaan ku bilaabi doonaa taariikhda dalka kanada haddaba daawadee taariikhda kanada waa ay ka guda ballaaran tahay mana ku filna in dhowr barnaamij oo adeecadda ka baxa lagaga dhergo waxaanse isku dayi doonaa inaan soo koobo waxyaabihii dhacay intii ka horreysay imaatinkii reer yurub oo ay dadka aboogagaaga loo yaqaano ku noolaayeen dhulka kanada dhegaystayaal waxaad dhowrka barnaamij ee u horreeya barnaamijkeena sooyaal ku maqli doontaan qaybaha kala duwan ee dadka loo yaqaan aboogagaaga kanada meelaha ay kala degan yihiin dhaqamadooda tacadiyadii ka soo maray gumaystayaashii reer yurub iyo sida ay ula saan qaadeen saancadaanihii yimi iyada oo aynu qaybaha dambe ee barnaamijka uga hadli doonno imaatinkii gumaystihii reer yurub ee waqooyiga ameerika iyo kalagoyi kanada iyo mareykanka daawadee waxaan barnaamijka sooyaal si qoto dheer ugu falanqayn doonaa dhismihii dowladnimada kanada oo kasoo bilaabatay sanadku markuu ahaa kii maxayse soo martay kanadada kii bilaabatay daawade su-aasha ah maxay soo martay kanadada aan maanta ku noolnahay waxaa ku jira dhacdooyin xiisale oo ay ka mid yihiin sida ay kanada ku aas-aasantay xiriirka kanada iyo boqortooyada ingiriiska dalka kanada iyo dagaalkii dhex maray dalka kanada iyo mareykanka isbedeladii siyaasadeed ee keenay inay kanada noqoto kanadada aan maanta ku noolnahay oo ah mid dhaqamo badan looga dhaqmo haddaba daawade kanada waa waddan dhaqamo badan leh oo ay ka jiraaniin dhaqamo badan oo kala duwan sida aan la wada ogsoon yahayna kanada iyo maraykanka waxaa qarnigii shan iyo tobnaad qabsaday ingiriiska iyadooy marba markii ka dambaysana ay ku soo biirayeen bulshooyin kale oo reer yurubu badan bariga iyo koonfurta aasiya halkay ugu dambayna dunida oo dhan isugu timi dalka kanada waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah in dhammaan dadka imaanayay kanada ay aysan dhaqamadooda kala duwan wax tixgelin ah ka helin dowladda kanada ilaa laga soo gaaray xilli aada u dhow oo aad barnaamijkeenna kaga bogan doontaan sida aada horaantii barnaamijka ku maqlayseen dhegaystayaal tagtadu waxa ay muhiim u tahay timaadada qofka og wixii lasoo maray waxa uu ka diyaargarow wanaagsan yahay midka aan waxba ka ogeyn wixii dhacay ugu dambayn waxaa ugu dambayn sooyaal waxa uu eegi waxa aan ku eegi doonaa sida ay ku dhismeen tiirarka ay kanada ku taagan tahay oo ay ka mid yihiin maamul goboleedada dastuurka iyo dowladda federaalka gebagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxa aan rabaa inaan idinlo inaan idin inaan idinkuna qayb ka noqotaaniin barnaamijka sooyaal oo aad wixii talo iyo tusaale aan nagula wadaagtaaniin emailka madasha furan at gmail dot com barnaamijkeenna sooyaal ee toddobaadka waa naga intaa tan iyo inta aan ku kulmi doono mid lamida waxaan idinkaga tegayaa waxaan idinkaga tegayaa ammaano alle iyo nooli kulante
halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda ama madasha furan qofba siduu yaqaano british colombia buurta barnaby waxaan ku sii siqaynaa saacaddii gabagabadii iyo wakhtigii aynu hawada isku macasalaameyn lahayn waa aniga oo ah xasan carab jaamac farasle oo farsamada inoo hayey axmed baashe iyo ayaan maxamed dhammaantayo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waxaad dhegihiinna u sii raaricisaan oo dhegaysataan barnaamijka geralis habeen wanaagsan
Did you know